walaal meesha dabku ka dhacay magaaladu waxay u jirtaa toddobaatan iyo sideed kilomitr adigu ama iska sideetan kilomitr shalay saacaddu markay ahayd shantii galabnimo ayaa qoys degan ayaan soo weeraray nimankii nabadiidka ahaa khawaariijta ahaa adigu qoyskii waxay ugu yimaadeen laba oday oo guriga joogto waayeela iyo ilmo yaryar oo geela la jiro saddex cunuga uu ugu wen yahay labaiyo toban jir sagaal jir iyo mid sideed jir ah iyo laba waayeelay meeshii ku dileen geelina waa ay ka qaadeen adigu geel markii dambe waa ciidamadii maamulka jubbaland ayaa ka daba tegay oo dib usoo riday kuwee waaye kuwa aad sheegtay inay soo weerareen reerka xoolo dhaqatada ah walaalo waa ururka al-shabaab waa ururki ururkii nabadiidka ahaa meesha ay dhacdadu ka dhacday waa xaggee magaceed filow baa la yidhahda walaal gacli filow baa la yidhahda reerka ay soo weerareen al-shabaab ma reer hubaysan bay ahaayeen oo weerarka sidoo u dhacay haddii aad faahfaahiso iftiid walaal weerarka reer hubaysan maa dadku waa dadkii reer miiga way xasuuqayaan qoys bay si gaara u bartilmaameedsanayaan qoys soomaaliyeed oo dadka deegaanka deganaya si gaara u bartilmaameedsanayaan oy doonayaan iyaga iyo xoolahoodaba inay laayaan oy macnaha u xalaalaysteen marka dhibaatada ugu weyn oo jirto waa halkaa hadda tacsiyadii meeshii aaskii aan joognaa caruurtii aan aasi hayna haddaan kula hadlaya ma garat marka dhacdadan hadda ka dhacday duleedka kismaayo ma waxay daba socotaa dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay nawaaxiga kismaayo ee u dhexeeyey dadka xoolo dhaqatada iyo kooxda al-shabaab walaal haa dhacdaasay daba socotaa dagaalku waa dagaalkii isaga ahaa marka arrintu halkaasay marahaysaa iftiin soo lisma dhihi karo in dadka rayidka ah ay al-shabaab sii laayaan idinka ayaa qayb ka qaadanaya maadaama dadkii xoolodhaqatada ah aad sii hubeynaysaan oo aad al-shabaab ka horgeynaysaan maya lama dhihi karo annaga dadka mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda waayo dowladoodii baan nahay maamulkoodii baan nahay dadkii ilaalin lahaa xuquuqdoodii naftoodii iyo maalkooda ayaan nahay annagu shacabku ma hubayne shacabku ilaalaan ka nahay haddii aad ilaalinaysaan maxaad intaad hub u dhiibtaan dad rayida oo xoolodhaqata aad shabaab uga horgeynaysaan maad idinka ciidamadiina ku ilaalisaan yaa caddayn kara hadi in annaga inaan hub u dhiibin maadaa caddayn kara annago inaan ilaalin anaga ku sheegna dowladoodii baa nahay amisom aa meesha degan oo u dhow oo meel tula la yaraha cabdulla biroola degan ilaaladu halkaas iyo maamulkii nidaamkii waay waxay diidan yihiin ha laakiin afhayeen idiin hadlay maamulkiina wuxuu sheegay in dadkii deegaanka ay hubeynayaan oo ay ka horgeynayaan al-shabaab walaal afhayeenku maamulka dadka xoolaaleyda ah haddii ay dhibaysan yihiin oo dadkii la dhacayo oo hadda waxa dhacay aan kuu sheegaya maxay tahay carruurtoodii baa lalahay in isilaali la yidhaahdo isdifaaca la yidhaahdo waa dantaa nagu khasbays inaan ilaalino iyagana hubayno dadka ka difacada u ka difacno dantaa hadda waa sidee xaaladda ma jiraa wax dagaal ah oo maanta ka dhacay aagaas oo udhexeeya dadka xoolodhaqatada iyo shabaabka dagaal hadda saacadda aan kula hadlaya xabad ma socoto laakiin waa shabaabkuna meeshuu aagagu waa soo bixi ciidamada amnigana si toosa ayaa aagaas gacanta ugu qabteen oo ilaalada iyo hawshooda ay ugu fulinhayaan waa gartay maxaa kale oo khasaaro ah oo aad nooga sheegi kartaa oo ka dhashay isku dhacyada maalmahan dhacayay dee kolley nimanka nabadiidka ah waxa waay jawaabtooda way heleen jawaabtooda way heleen meesha meydkooda waa daasan yahay baabuuro badanna waa laga gubay laakiin kolleyba hadda hadda saacaddan kula hadlay hadda xabad socoto ma leh waa gartay idinka dhinaciina maxaa idin soo gaaray annagu saddex qofaa naga dhaawacanta keliya waayahay amisom qayb ma ka tahay isku dhacyadan oo garab ma ka helaysaan ha amisom ha ha ha howlgalka amisom aa kamid oo socota